war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in qiyaastii boqolkiiba afartan kuraasta aqalka sare lasoo dhammaystiray halka sidaasi oo kalena kuraasta aqalka hoose iyagana boqolkiiba afartan qiyaas ahaan lasoo dhammaystiray war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka guud ahaan ay ku dhaceen si nabdoon marka laga reebo dhacdooyin kooban oo ka dhacay jowhar baydhabo cadaado iyo kismaayo war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in guddiga qaran ee doorashooyinka dadban iyo guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka labaduba ay walaac ka qabaan eedo soo baxaya oo la xidhiidha qaabka loo maareeyay kuraasta qaarkood gaar ahaan aqalka hoose eedeymahaasi oo ay ku jiraan gaboodfallo cagajuglayn loo geystay qaar ka mid a guddiyada maaraynta doorashada iyo murashaxiinta in la maroorsaday liiska ergada awoodda dowladda iyo hantida dowladda oo si xun loo adeegsaday oo ay ka mid tahay in ciidamada ammaanka la isticmaalay si loogu taageero murashax gaar ah warbixinta waxaa lagu sheegay in labadan guddi ay baarayaan dhammaan eedaha si loo ilaaliyo kalsoonida lagu qabi karo doorashada iyo shaqadii loo igmaday guddiyadan war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay in marka baaristan ay xaqiijiso eedaha jira ay tallaabada ku habboon ka qaadan doonaan haddii xitaa ay noqoto in la laalo natiijooyinka doorashada kuraasta qaar iyo murashaxiinta tartanka qaarkood laga reebo gaar ahaan kuwa musuq maasuqa ku kacay waxaa kaloo war-saxaafadeedka lagu sheegay in guddiyadani ay walaac ka qabaan in qabaa'ilka qaarkood aanay u hoggaansamin kootadii dumarka ee ahayd boqolkiiba soddon tallaabadan ay ka qaadan doonaan ciddii aan u hoggaansamin kuraastii hore loo doortay iyo kuwa soo socda intaba